toddobaadkan sugnaanta cuntada iyo biyaha ee somalilan oo ay wada fulinayaan wasaaradaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin qorshaynta beeraha xanaanada xoolaha khayraadka biyaha kalluumaysiga iyo hay-adaha faw iyo ifad oo taageeraya mashruucaasi ayaa waxaa toddobaadka sugnaanta iyo cuntada biyuhu soconaya kowda bisha saddexaad ilaa toddobada bisha saddexaad waxaana ganacsatada beeraleyda iyo xoolodhaqatada somalilan ay soo bandhigayaan wax soo saarkooda si dadka loogu baraarujiyo in wax soo saarka dalka la isticmaalo oo cuntada dibadda laga soo dejinayo laga maarmo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo xafladda toddobaadkaasi loo qabtay ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in cunto inagu fulan aynu soo saari karno cuntada waxaan qabaa anugu cunto inagu filan waynu soo saari karnaa sababtoo ah wixii dee dhulkiina waynu haynaa biyihii waynu haynaa xooggii waynu haynaa ummadda hantidiina way jirtaa laakiinse waxaa meesha ku jira inayna intaasi aynu midna aynaan ka faa'iidaynin oo yani keenii hantida hayeena sidaa wasiirku sheegay unu fahmin inuu ganacsigu gali karo beeraha gali karo kalluumaysi gali karo xoolaha gali karo cuntada waxaa loo baahan yahay de inaan waxa dadk dhulkeenu ka soo baxa inaan cunno markaynu helno baciddii noo soo saaraysay inaan cunno loo baahan yahay sababto ah dee cuntadeena yaa midoobasaashee ka caafimaad badan wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka doctor sacad cali shire ayaa isna sheegay in dowladda looga baahan yahay in ay dhiiri geliso maalgelinta iyo suuqgeynta wax soo saarka dalkan jamhuuriyadda somalilan waxaa loo baahan yahay dowladda looga fadhiyaa dhiirigelinta maalgelinta wacyigelinta dabagalka iyo siyaasadda la xidhiidha wax soo saarka taydinta cuntada hataa weli in kayd qaran malihi iminka jiiraal baynu ku jiraa kaliil baynu gelaynaa hadday kaliishu nagu dheeraato wax kaydoo cuntoo meel inoo yaalla haddiiba de aynu uga timaadaba maxay lahdaa cuntolaani hadda ma jirto oo waxyaabaa looga baahan yahay dowladda inay maxaa inay buuxiso ama samayso waxaa looga baahan yahay oo kale inay gacan ka geysato suuqgeynta dadkeena beeraladaa dhibaatooyin baa haysta dalagaynu mar keliyuu soo baxaa mar keliyuu suuqa soo galaa sicirkuna dhulkuu galaa dawladaasu waxay aanay dhiiri gelinin ka dambe inay deertaan halkaa waxaanu bahan siyaasad ka yeelano wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badaha cali jaamac faarax buureed ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalkeennu uu ka baxo ku tiirsanaanta cuntada dibadda laynooga keenayo wuxuu ku saabsan yahay sidii waddankeenu isugu fillaan lahaa ugana bixi lahaa inta badan wax dibadda uu ka keensado oo cunno ah sababtoo ah hadda waynu ognahay boqol kiiba shan iyo siddeetan waxa waddankeena aynu ku isticmaalno waxaynu ka keennaa dibadda dibaddana sidaanu ognahay dee badbay ama ka yimaadaan ama berri bay ka yimaadaan haddii ama dhibaato dhacdo ama dadka inoo keena ama aynu macaamilka laleenahay wax iska bedelaan dhinac kastaba ha noqotee dee inagu markaas gaajaynu u dhimanaynaa waddankeenana wax badananoo ku filan baa yaalla dhankiisana wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha doctor cabdi aw daahir cali ayaa isna sharaxay macnaha dhabta ah ee biyaha iyo cuntada waxa weeyaan maalin iyo wiig runtii qiimo weyn leh kelmadda la yidhaahdo cuntada iyo biyaha iyadaa issharaxaysa cunto iyo biyo waxay la micno tahay nolosha nolosha bini aadamka ama nolosha noolahaba waxaa dheer waxa weeyaan ee saddexeeya ama ka horeeya waa naafta ilaahay inoogu deeqay aynu ka qaadana hawada wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee somalilan xuseen axmed cabdi ayaa sheegay inaanay kala maarmi karin biyaha cuntada iyo noloshu biyaha iyo cunnada iyo xooluhu iyo waa isku mid ma kala maarmaan way wada socdaan mana kala tegayaan haddii aan biyo la helin waxba ma jiraan waayo biyuhu waa nolosha su-aal baa halkan aan doonaya inaynu isweydiino biyola-ani ma jirtaa ha oo waa jirtaa biyo ma haysanaa ha oo waa jirtaa ma ka faa'idaysanaabaa meesha taalla waa maya wasiirka wasaaradda beeraha brofesor faarax cilmi maxamuud geedoole oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in toddobaadkan looga jeedo ballaadhinta wax soo saarka iyo cunto ku filan dadka asbuuc lagu magacaabo asbuuca cuntada sugnaanta cuntada iyo biyaha maxaan uga jeednaa sugnaanta sugnaanta macnooyin fara badan iyo tadawur bay soo qaadatay mar waxaa lagu macneeyey ballaarista wax soo saarka iyo helitaanka cunto ku filan mar kale waxaa lagu macneeyey helitaanka cunto ku filan goor walba maaha cunto ku filanune goor walba mar kale waxaa lagu macneeyey isku tashida xubnaha qoyska say ula soo baxaan cunto ku filan cunto ku filan oo tayo iyo tiro ahaanba ugu filan si ay uguna uga helaan nafaqadii loo baahnaa waxaa halkaasi ka hadlay oo kale mas-uuliyiin ka socday hay-adaha faw iyo ifad oo ka warramay qiimaha toddobaadkan